waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaay wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland ayaa arday kamid a ardayda ka howlgasha ardayda wax ka barata gobolada puntland waxay u dirtay deeq waxbarasho haddaba wasiirka wasi wasiir ka-xogeenka wasaaradda waxbarashada dowladda puntland cabdiraxmaan deriye carab ayaa goor weeto barta internetka ee cagaar telefoonka magaalada garowe kula xiriirtay wasiirka ayaan weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo ardaydan heshay deeqda waxbarasho
bismillahi raxmaan iraxiim waan salaamayaa cabdi bashir waxa weeyaan ardaydu waxay ahayn arday ka qalinjabay dugsiyada hoose dhexe ee puntland oo ah markii noogu horreysay aan u dirnay arday dugsiyada hoose dhexe shukulshii baan ka helay runtii dalka suudan marka sidaas ayuu ahaa scholarshipka ardayda aan u diray mudane wasiir train teleg ayaad u dirteen arday school ship ama dugsiyada hoose dhexa ee gobolada puntland wax ka barataa
inkasta oo programkani ahaa mid cusub runtii oo aan dee horey loo arki jirin xilligii dowladda dhexe ee siyaabare iyo tamba waxay ahaayeen arday tijaabo ah oo tiradooda marta shan iyo toban arday ahaayeen shan iyo tobankii arday adigu waxaa helay laba iyo toban arday unba usurta gashay in ay inay tagaan dalka suudan insha allah marka wasiir ma suudan ayaa idinku deeqday inaad ardadaasi aad keentaan dalkooda oo si deeq waxbarasho halkaas uga helaan
ha dalka suudan ayaa noogu deeqay ardaydaas inaanu keeno dalkooda waana arday dhigata dhigan jirtay iskuulada hoose dhexas maaha ee gobolada puntland
fasalka sideedaada dugsiga hoose dhexe waa fasalka uga hooseeya ee lagaga qansiyay dugsiyada hoose dhexe ayay ahaayeen wasiir ma jirtaa haddaan su-aal kale usoo noqono dad ardadaasi kamid a ama arday kasoo jeeda gobolada soor sanaag iyo cayn adigu wasiir ahaan aad kasoo jeedaba
adeer ardaydani waxay ahaayeen goboladaasay ahaayeen ardaydani ma ahayn runtii goboladan kale ee puntland waxba kagama jirin dhammaan laba iyo tobanka arday marka laga reebo laba arday toban kamid a waxay ahayn goboladaasi kasoo jeeda ma gobolada sool sanaag iyo cayn bay kasoo jeedaan
haasatan sool iyo cayn bay kasoo jeedaan runtii waa arrin dabcan dadka ku dhegeysanaya ee kaa dhegeysanaya ciyaag online oo kasoo jeeda goboladaasi farxad weyn gelinaysa usir ma jirtaa meelo kale ama dowlado kale oo idiin qorshaysan ama idiin ballan qaaday inay arday ka idiin tababaraan ama ay siiyaan ama deeq waxbarasho ay ugu deeqaan ma jiraan
runtii qorshaha oo ama ajendaha ayay noogu jirtaa inaanu meelo kale wax weydiisano insha allah hadii ilahay raalli kaado sida maaragtay uganda iyo masar suudaan qudeeda programada way wadaa haddana maaragtay kamaan anquusano insha allahu haddaba saddexdan iyo lixdan arday oo kuwan ka dambeeya cusub bayna siiyeen yaman waxbaan ka rajaynaa insha allahu kolley rajadayda ma xuma xaqiiqdii markaan kuu sheego de waxa weeyaan waa ku jirnaa qorshayaasha insha allah hadii ilahay mudane cabdiraxmaan diriye carabow wasaaraddan adigu aad ka tahay wasiir ka-xogeenka runtii waxaa la ohan karaa waa wasaaradda arrimaha bulshada qaabilsan xaaladaha waxbarashadana ee soomaaliyana gaar ahaan iyo puntlandba waa la socota maxaa idiin qorshaysan mudane wasiir adaa soo koobaya inaad sanadkan cusub ee haatan bishii koowaad ay dhamaatayba inaad ka qabataan waxbarashada ama manhajyada iskuullada deegaanada puntland
waxaad oga qorshaysan insha allah hadii ilahay horta bal ajendaha barnaamijkayga ugu horeeya waxa weeyaan inaan tageyno dhamaanba guud ahaan wasaarada waxbarashada puntland oo runtii hadda wixii ka horeeyay iska ahayd wax baabacsan marka waxaan insha allah isku dayeynaa hadii ilahay noo qorshaysan inaan waxyaaba fara badan ka qabano oo kuli kalamkii ama manhajkii baa hadda maarata aan midaynay insha allahu si uu u taabagalo waxaan rajaynaynaa inuu taabagalo waana taabagelaya hadii ilahay numa garat wasiir ka-xogeenka wasaaradda waxbarashada ee puntland cabdiraxmaan deriye caraboy ayuu kaasi ahaa oo goordhaweyd oo maanta u warramayay shabakada wararka ee cagagolen wasiir aad baa mahadsan tahay aad baa mahadsan salaam